asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaa nayintiinkisa golaa codka shacabka soomaaliyeed golaa codka shacabka sharcaha waxaa marti loogu ah cabdixamiid yaasiin awarsane oo kamid ahaa dadkii u tartamay xildhibaanada aqalka hoose ee puntland looga dooranayo dowladda federaalka soomaaliya cabdixamiid garowga ayuu hadda ku sugan yahay cabdixamiid codkiisa waxaa qaadi doona websaytka golaha labada websaytka golaha iyo websaytada la xiriira golaha sadaal iyo puntlandi puntlandes sidoo kale waxaa qaadi doona laba websaytka goluu iska leeyahay golaha ninetinscom iyo arrimaha dotcom facebook waan ku sharaxi doonaa haddii la yidhaahdo waa gabad magacaygu waa maxamed xasan halkan waa golaha ninetinsc cabdi xamiid adigu waxay sharaxday sidaan warka ku hayo aqalka baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya qeybtii puntland baad sharaxday adigu qaabagaabo badan baad u gashay adigu sidee wax dhacay
horta kala waa salaamaya maxamed wanaagsan anaga subax way noo tahay hadda electricity way noo tahay runtii waa ku mahad celinayaa maxamed maxamed dagood aniga waxaan sharaxay halkan waxaa imid july adiga july dhammaadkeedii sanadka hadda lasoo dhaafay sanadkan sanadkan gudihiisa sorry sanadkan gudihiisa waxaan ahaa musharax oo sharaxan aqalka hoose kaabeen baa ku jiray intii intii waktigeediisii badnaa waxaan joogay gaalkacyo mar dambaa waxaa lai sheegay waxaan tegay hay-adda c i d da processka haraaca doorashooyinka waxaa kamid ah inaad clearance kasoo qaadato hay-adda dambi baarista c i d c i d da markaas ilaa waxaa lai sheegay in ay warqad iga taalo oo iga dhigay madaxweynaha puntland sida ay c i d da ii sheegeen waxaa layidhi doorashada kama qaybgeli karta sababtoo warqadaa kaa taalla ilaa madaxweynaha aad la soo hadashay oo warqadaas lagaa clear gareeyo doorashada qaybteeda labaad oo ah inaan isi soo diiwaan geliyey kama qayb geli karto madaxweynaha raadiye madaxweynaha waa waayey waxaa layidhi kuma arki karo kadib isimadaan u tegey beesha aniga aan ka tirsanahay oo noor maxamuud waxaan ku yidhi saasaa jirta mawaadib baan ahay xaq baan u leeyahay inaan tartamo shuruudaha u yaalla doorashooyinkana waa buuxin karaa dambi anigaan isku ogahay ma jiro maxkamad uga cadaysay waxaan tegay xeer ilaalinta maxkamadda sare warqaday hore waxay yidhahdeen wax dembiya haba yaraatay aan kugu hayno aan leedahay ma jiraan ayadoo halkaas marayso baa haddana bahashii la gediyey waxaa la yidhi kursigii waxaa loo asteeyey gabdho taasi ma ma fogeyn waxay ahayd ma raba inaan wixii aan idiisoo bilaabo maaragta processkii oo dhan waxaan rabaa inaan isagoo kooban aan idiisoo gudbiyo gabdhaha markii lasoo gudbiyey aniga maadaama meesha laga saaray clearansigiina loo diiday doorashadiina aan ka qayb geli waayey waxaan isku bedelay gabar aan markaas u arkayay runtii inay aniga buuxin karto boosaskeedii gabar baa soo sharaxay shala subaxa markay ahayd baa gurigeyga garowa ku yaala laiskugu yimid ergadii wax dooranaysa oo dhama xabad ka maqleen baa gurigeyga iskugu yimid waxay yidhaahdeen maadaama aad doorashada aad ka qayb geli weyda lagaa reebay oo cunaqabateyn lagugu sameeyey gabadha sharaxan oo adiga aad keentay baan dooranaynaa dowladdu gabar kale wadatay sida la sheegay ayadoo saasa subaxii hore markii halkaan ergadaan kuu joogno isla quraacno aan kuu joogno magaalada aaday askar baa ila socotay magaalada marka aadaan soo noqday askartii baan iska dhigay waxaan damcaa inaan aado xawaalada noo dhow oo wakti yar noo jirta markaa xawaalada gale aan kasoo baxay anoo xaafada kusoo leexanaya askar baa ay hareereysay uu kamid yahay ay kamid yihiin baabuurkan qoryaha saaran yihiin waa lay qabtay indhahaa laga xiray waa layla carar ilaa xataa runtii ma garanay meeshay geeyeen laakiin waxaa qalanaya inay dhanka airboortka ahayd ilaa airboortka ahayd baa umalaynaya halkaas baa lasiyey sagaal saacadood baan ku jiray intay doorashada dhammaanaysay intaasi doorashada waxaa dhamaatay around twelve ilaa waxaan ku jirtay lixdii six thirty galabkii shalay ilaa hadeetaan cidda yihiin ciday xiratay inay inay madaxweynaha degmadiisa ahaayeen inuu taliyaha booliiska amar soo siiyey oo maaragtay isheega yihiin ciidamada booliiska ku dilay inay yihiin qolada p i r oo markii hore iyo c i d oo ayagu clearansiga ii diiday ilaa hadda runtii ma garan karo cidda ka dambeysay laakiin waxaa halkan ka cad arrintan inay salka ku hayso masharaxnimadeydii oo runtii cunuga husein laga saaray marka markii ugu horreysa aan tartamay iyo gabadhii aan soo sharxay oo oo runtii xaqa lahayd ayaduna maadaama gabdo loo askeeyey kursigii xaqa ulahayd oo iyaduna shuruudaad bixin kartay haddii laisku xirayo puntland mushara mushara musharaxaa keenta oo la shaqeynaysa dad badanoo musharaxiin keena baa jira oo shaqeeyo oo runtii iga orod badnaa marka halkaas runtii waxaa ka muuqata musuq maasuq aada u ballaaran maaragtay daandaansi runtii mid siyaasadeed iyo mid military labadaba loo isticmaalay mid dhaqaale kii dhaqaale iyo kii siyaasadeed markaan uga guuleysanay oo runtii aan uga adkaanay baa waxaana loo isticmaalay mid military si wanaag gabadhii aan soo shiraxay anigoo xiran oo jeelka ku jira baa ergadii doorata oo waxay ku doorteen weliba afartan iyo xoogaa cod bay kusoo baxday oo maanta waa xildhibaanad marka ciddii xoog isku haysa waxaa la rabaa inay isticmaasho dhaqaalaheeda iyo sidadeeda intii laga isticmaali lahaa military iyo iyo xarig marka shacabka cabdi xamiid waxaad ii sheegtay in markaad dooratay warqada dambi la-aanta inaad midaad ka sharaxdo xildhibaan ka noqon karto federaalka madaxweynaha warqadkaan iyada la yidhi waa maxay saabaha lagu macneeyey in madaxweynuhu adigu kuu taarget gareeyey inaad muxuaha warqad kaaga dhigo meeshaas maxay tahay warqada saba madaxweyniga macnaheedu muxuu ahaa
nasiib xumo maxkamada sare iyo iyo iyo xeerlaalinta labaduba waxay codsadeen inay caddeeyaan arigana waa waa codsaday xeerlaalinta iyo iyo maxkamada sare labadubana waa waa codsadeen in ay caddeeyaan sababta laygu haysto ilaa hadda c i d da iyo c i a da meeshan caddeyn hoostay noogu sheegeen inaana wax dembiya lahayn laakiin madaxweynuhu uu warqad dhigay halkaa oo uu yiri ninkaas doorashada kala qaybgeli karo waxyaabo badan oo malacwaalaa jira oo ay ka mid yihiin maadaama marka hore gabdho iyo wiilal labadaba la ogolaa inaan haddii anigu gabadha aan la tartamo maadaama gabar risay haddaan gabadha la tartamo inaan runtii gabadha ka adkaan karo taasi saasay caddaatay sababtoo ah aniga ergadii wax dooran lahayd markii gabadhii aan watay ay doorteen overwhelming majority oo dadkaas ahaa ay gabadhii doorteen waxay ku caddayd aniga haddii sharaxnimada laga fasiix lahaa inaan ku dooran lahaa runtii aqlabiyad aqlabiyad aada u sarreysa marka ilaa hadeertaan ma waxba no micnaha looma sheegin sababta cabdi xamiid qofka xildhibaanka u tartamaya dadka kan tartamaya ma odayaashaa soo qoraya dadka ergada ah mise xildhibaankaa soo kaxaysan isagdu soo qorto meesha la imanaya qaabkeedaa dadkan ku qorata meesha
ergada wax dooranaysa haddaa weydiinaysid ergada waxaa isla soo xulayay kaaba qabiilada iyo iyo madaxtoomada isla soo gudbinayay ayagaa soo qoray ayagaa soo gudbiyey guddiga doorashooyinka ay soo gudbinayeen markii guddiga doorashooyinka loo soo gudbiyey oo official ay noqdeen oo la register gareeyey oo registration loo sameeyey markaas baa musharaxiinta loo bandhigayay marka aniga ergadii saake shala guriga igu timid erge waxay ahaayeen ay soo qoreen kaaba qabiilada iyo iyo nabaddoonada oo official ergadi ah ergadii ka qaybgeli lahayd doorashada ah annaga shalay waxaana loo sheegay daasha aniga aan ka dhashay waa qaadiceen doorashada inay ka qayb galaan sababtoo ah waxaan aaminsanahay inaan gabar xaq loogu lahayn gabar aqalka saray keeneen isnadii iyo maaragtay waxgaradkii reerka waa shireen waxay yidhahdeen kama qayb galayno doorashadaas ayagoo boqolaalay gabar ku caddeeyeen madaxweynuhu waa ku jawaabo wuxuu ku yiri waxa isayn waxba kama jiraan marka iyadoo halkaas maraysaa baa kasab waxay noqotay waxaana loo sheegay ergada waxay ku tashadeen inaysan meesha tegin kabacdi waxaa naloo sheegay in maadaama qof la wato cid kale inta ergadaas lagu bedelo la boogsiin doono maaragtay sheeg doorashada marka intii saas ay noqon lahayd waxaan nidhi geesinimo isticmaalo waxaan ku waxaan nidhi waan ka qayb galaynaa meesha laakiinse annaga musharax baan wadana laakiin musharax xeliibaa naloo diiday waa waxaa la islahaa maadaama waxaa la islahaa maadaama uu yahay ninka fangaraynaya gabadha haddii la xiro waad joogsanaysaa arrintii oo gabadha kale cod ka helaysa laakiin ergadii iyagoo aniga anoo aan joogin goobjoog meesha aan ka ahayn bay runtii gabadha doorteen marka to answer your question waxa waaye ergada waxaa soo xula nabad isimada iyo iyo nabaddoonada soo xulay waayahay gudatan laba guddi baa jooga meesha oo doorashooyinka midna laga socotaa midna puntland lafahaantada ka socotaa saamayn inta la gelay ayaa guddi ku leeyahin doorashada cidda soo baxaysa cidda xildhibaanka noqonaysa iyo dawladda lafahaanteeduba saamaynteedu saddexdaa qabad ku leeyihin cidda soo baxaysa meesha cidda la dooranayo
horta waxaa jira khabraac lasoo saaray oo oo ay ku caddahay qaabka doorashada ay u soconaysa khabraacaas waxaa mas-uul ka ahaa guddiga doorashooyinka laakiin runtii habraaci waxaa odhan karaa boqolkiiba sagaashan iyo shan habraaci loogu talagalay inay doorashooyinka ay ka dhacaan waa la hareer maray waxa waaye dawladda gacanta xoog leh kula jirtay barnaamijka doorashooyinka xubno kamid oo guddiga doorashooyinka heer puntland baa gacan ayagana xoog la kula jiray oo runtii ayagu qof aysan raalli ka ahayn ama madaxtooyadu aysan raalli ka ahayn ma soo baxayn oo waxyaabaha anaga hadda caqabadaha na hor keenay na hor dhigay waxay ahayd madaxtooyada haddii la raaci lahaa raaca doorashooyinka waxaa ugu jira dadka ugu sarsareeya oo runtii la kulmi karaa shuruudihii u yaalay doorashooyinka two thousand sixteen marka boqolkiiba dadka soo baxay waxaa oran karaa ka fikirayo sidoo kale inta clearansiga loo diiday dacwooday oo markii dambe qayliyey oo la siiyey waa jiraa clearansigoodii laakiin dadka dawladda ay rabto baa actually kusoo baxa weye musharaxnimada ama dadka markaas reerkooda intay ku midsideen ay yidhaahdeen qofkeena lama taaban karo dadka noocaasa kusoo baxay doorashooyinka laakiin qof waxa waaye dawladdu gacan xoog leh ee runtii kula jirtay amar baa guddiga doorashooyinka waxaa lagu siiyey cid dawladdu aysan rabin inuusan marin meeshaas aan la marsiin guddiga doorashooyinka laftigooda cid kamida waxay sameeyeen oo annaga nagu sameeyeen waliba particularly aniga beesha aan ka tirsanahay bay ku sameeyeen ninka uu ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer puntland wuxuu boogsiiyey jifadiisii kursi u boogsiiyey oo gabar laga rabay waxaa kusoo baxay nin baa kusoo baxay teennana wuxuu yiri gabar waxaa laga rabaa ilaa ilaa isaga iyo madaxweynaha isla hadlay gabar bay kursigeeni ku afteeyeen maadaama gabar reerkaas laga waayey waxaa laga keenay kena laga keenay waya waa gartay waa gartay oo runtii shaqeynayay wax shuruuca oo shaqeeyey ma jirin waxaa shaqeeyey qaab wixii madaxweynaha u rabay iyo wixii guddiga qayb kamid ay rabeen baa shaqeeyey halkaas waa gartay cabdi xadiid marka lagu xulay adiga lagu soo deginayo dadkan ku xulay adiga ee kuweyne askarta ahaa inama kuu sheegeen sababta lagu xidhay iyo cidda ku xidhatay hore waxaad igu sheegtay garan maayo laakiin kuwaasi ma kuu sheegan iyagu cidda ku xidhatay iyo cidda meesha kusoo batay iyaga
maya walaala imaysan sheegin cidday xiratay imaysan sheegin laakiin dagahadal baa jiray oo ay leeyihiin dawladdaa ka hor timid barnaamijyadii dawladda ay wadataa ka hor timid waxaan waa wax iska malaysia maaragtay isheeg beeleeda ciidamo ma ahan maaragtay isheeg runtii tababar leh oo maaragtay inta ku geeya halis kuwa wareegsan oo maaragtay dembi ku soo oogaya anigu dembi loo igu cabdi een een saasa waxa imaan lahayd haddaan dembi leeyahay laakiin een anaga hadda ciidamadaas waxaa looga shakisan yahay inay madaxtooyada ka socdeen ama ama booliska ay ka socdeen kole ciidamo amar meel kaasi ahaayeen sababtoo ah ciidamada aniga markaa siyaasay labaatanayo ku dhawaayeen baabuurtii dowladdana waa wateen laakiin wax ay habaytaase aniga igu eedeeyeen oo aan ahayn daga hadalkaas oo waxaa ka hor timid waxaa ka timid qof waxaa ka hor timid qorshayaashii dowladda ka hor timid aan ahayn oo taasna daga hadal bay ahayd aniga wax toos lay weydiiyey waa gartay cabdiaxmed waxaad ii sheegtay inaad askar wadan jirta ii sheegtay laakiin markay xawaaladda gelaysay intaan lagu xil ka hor aad ka reebtay aduu mawaadin baad reer bugaara sababta marka hore aad ka soo weyto maxay taasad ku yeelinaysa oo kula socotay
aniga maadaama aan musharax ahaa indhawaalana runtii aan dareemay inaan taargan ahay oo runtii caqabado badan la hormigay intii wadankaana midba askari waa ila socotay hataa mar waxaa jirtay gaalkacyo qarax ka dhacay oo dadkii soo wacay qaraxka al-shabaab ka dhacay laga dhaafay ku duubataayo dhaafeen ay yidhaahdeen meeshii goobtii qaraxka uu ka dhacay baan tagna maalinkii loo dhaartay waxaa ku jira layiri waa ku dilaynaa haddaada ka bixin dalalka aad ku jirtay jamar aniga markaan meesha imid markasoo imaadana waa qaataa ciidamaha qaataa
ya ciidamada ku agtaya markaa ku ogolaada ma militariga ma askarta militariga ya ku ogolaada ciidamada kusiya adiga markaa way kaada qaataan
ciidamada anaa anaa siiya mushaarkooda cid iyo kalaata mid anaa laakiin waa ciidamo dowladda ka rajisan karaysan waayahay cabdi xamiid muxuu ahayey beleda guud ahaan markaa taa u sawirto adoo iisoo koobayo weliba qaabka puntland doorashada uga dhaceen saamayn fara badan baa la sheegayay oo ku bilaabantay kuwa kale la sheegaya hadda qaabka adoo iisoo koobaya sidee doorashada uga dhacday meeshaas
horta guud ahaan soomaaliya doorashada runtii wax waxbay kula sheeganaan u malaynayaa waa ka warqabtaan musuq maasuq baahsan baa ka dhacay beesha caalamka cadaysay anaguna goobjoog baan ka ahay aniga puntland haddaan iskaga sheekeeyo dad baan runtii waataan kuu sheegay mar hore faragelin runtii aada u ballaaran baa dowladda puntland especially madaxtooyada ay ku hayso doorashooyinka halkan ka dhacay qofka process baa la sameeyey waa la cadeeyey waxaa la yidhi qofku waa inuu tagaa hay-adda c i d da clearance kasoo qaataa kabacdina iska register gareeyaa guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinka shuruudaha u yaala shuruudahaas waxaa kamid a qofka inuu leeyahay high school diploma inuu shan kun oo doolar la baxo inuu lacagta registration oo shan kun oo doolar ahayd uu bixiyo inuu yahay muwaadin buti ku dhashay basically shuru shuruudaha qof doorashooyinka uga qayb galayo inuu yahay maaragtay age loogu talagalay kuwaasay ahaayeen laakiin waxaa dhacday in dad sagaal qof oo aniga aan ku jiro clearancega loo diiday c i d da oo la yidhaahdo waa laga haystaa madaxtooyada laydinka haystaa dad muwaadiniina wadanka u dhashay qaarkood markii dambe waa la siiyey ilaa hadeetaan dadkaas oo aniga aan ku jiro dembi laguma cadayn maxkamadi ma xukumin c i d da iyo p i r oo clearancega labadooda isla sameey labadu waxay yidhahdeen dembiga kuma haysana laakiin madaxtooyada laydinka haystaa xeer ilaalinta iyo maxkamadda sare labaduba waxay yidhaahdeen dadka dadkaas wax dembiyo aan ku xukumin sababta waa inay qofka maxkamada soo xukuntaa marka laleeyahay dambiilaas ah waa u sheegnay hay-adaha waa u sheegnay waxaan ku niri haddii mar haddaan inaan dami nagu hayn qof baa ku haysta waxaan ku qaracna maaha waxaad idar waxaana siisaan warqad noo qora waxaad tidhahdaan dembi baad leedihiin ama warqad caddaynaysa inaanaan dembi lahayn noo qora marka dad waxaa lagu reeba clearancega dadna guddiga doorashooyinka loo fariistay kuwii ka badbaaday clearancega oo oo manage gareeyay inay clearancega helaan waxaa loo fariistay guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinka baa diiday qaarkood qaarkoodna waa yeeleen markii ay yeeleenna ergadiiba loo xareeya meel loogu xareeyo qof kalaa loo xareeya ergadii qofkii kaloo musharax ahaana meel cilaaba usoo faray marka waxaan oran karaa doorashooyinka ka dhacay soomaaliya anigu marka dadkii wax ka qoray baa ku jira infact nineteen sixty hadda meeshaan aad ka wareysanayno baa layga wareystay markii la kala dooranayay four point five iyo iyo barnaamijkii kale oo ku salaysnaa degmooyinka waxbaa ka qoray halkaan baa iga wareysateen dadkii ku teliyey baan ahaa inay hadda qiyaastii numberska wax dooranayso laba labaatan iyo twenty six thousand oo qof inay wax doorato dadkii ku teliyey baan ahaa warqadaydi waxay ku jirtaa foreign policyga journalkan foreign policyga la yidhahdaa lagu soo qoray waxaa ku talinay in district base elections la sameeyo oo pilot ah oo la baarayo horta elections inay soomaaliya ku shaqeeyaan waxaan jeclaa markaas oo waxaan islahaa labaatan iyo lix kun oo qof hadday wax doorato runtii waa process blow ah oo looga gudbay four point five hadda four point five waxaan qaadanay konton iyo kow qof ay xildhibaankiiba dooranayso laakiin arrintaas hadda waxay keentay problem cusub in konton iyo kowdii loogu talagalay isimadu soo xileen iyo nabadoonada ay basis la qaadatay inta laga boodo in konton iyo kow kale oo dhar loo soo geliyey baasis loo soo geliyay ay wax doortaan waxaa dhacday in dadkii muwaadinka ahay xaqa lahaayoo sharixiinta ahaa in lala haro jidka loo fariisto in runtii qaarkood sida anigoo kale la xiro oo maaragtay iisheeg weliba jirdil jirdil loo geysto waxaa dhacday inay dowladda lacag ku bixiso musharixiinta ayada ay rabto intay dhaqaalo ku bixiso ay maaragtay ergada u gado wax runtii aanaan soo koobi karin oo oo aada u ballaaran
waxaasoo dhan puntland bay ka dhaceen puntland meelaha kale ayagana waxyaabo kale oo kuwasaan oo kale kuwaan oo kale u dhow baa ka dhacay laakiin aniga puntland baan joogtooda ka ahaa puntland baa ka sheekeynaya waa gartay aad iyo aad baan ku salaamaya boqolka boqol baan ku salaamaya kaasi wuxuu ahaa cabdixamed sharax xildhibaan u tartamay weliba inkastoo hadda noo sheegay cabdixabiib in looda diiday isaga laf ahaantiisa loo diiday dowladda puntland u diiday balse markii hore ku talagalay inuu isu sharaxo xildhibaanka dowladda siyaaska soomaaliya isagoo ka imanaya qaybta puntland aad iyo aad baan ku salaamaya waa dhawood magacaygu boqolka boqol ku salaamaya haddii ilaha yidhaahdo halkan baan kula nineteen sixty dib baan kuula soo xidhin doonaa markaad maraykan timaadana waa kula xidhin doonaa aad iyo aad baan umaastay cabdixabiib cabdixabiib
maxamed aad baan kugu mahad celinayaa haddii aan su-aalo aragti inaan uga jawaabo bulshada ku jirta qabka runtii diyaar baan u ahay